أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon suuqyada magaalada muqdisho ayaa maalintii labaad xiran kadib markii ganacsatada magaaladaasi ay iska diideen bixinta lacago baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya dowladda xabshida etoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda ku sugan soomaaliya aysan ka amar qaadanin kooxda riddada soomaaliya madaxa maamul goboleedka ashaar dirarka ah ee isku magacaabay galmudug ayaa markii ugu horraysay ka hadlay hubkii ay boobeen shacabka ku dhaqan degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si aad ah kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo jubbada hoose
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan suuqyada magaalada muqdisho ayaa maalintii labaad xiran kadib markii ganacsatada magaaladaasi ay iska diideen bixinta lacagaha baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya waxaa maalintii labaad xidhan suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha go-aankaasi oo ah mid ganacsatadu ay kaga cabanayaan lacagta baadda dheeraadka ah ee ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay suuqa bakaaraha oo maalintii labaad ah mid haawanaya ganacsataduna ay dhigayaan isku soo baxyo waaweyn oo ay u rogeen cabashadooda mid ka mid a ganacsatada ka howlgala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta gudaha qadka telefoonka ugu sheegay in maalintii labaad uu si rasmi ah u xihan yahay suuqa ugu weyn dalka ee bakaaraha ganacsatadu waxay sheegeen inay xarumahooda ganacsiga maalintii labaad u xireen lacago baad ah oo isbiirsaday kuwaas oo ka bilaabanaya dekedda muqdisho uguna dambeysay tan kooxda riddada ay ka jareysa lacagaha taleefanada la isugu diro sida oo ganacsada suuqa bakaaraha kamid ahay saaka suuqa waa xiran yahay sidii shalaba uu xidhay marka maadaama shalay maalinka koowaad ay ahayd hadda waxaa la israay maanta waxbaa isbedeli doona hadda waxa isbedela ma lahan suuqa dhan waa xiran yahay suuqa manaha aniga bahda electroniga kamid ahay electroniga noocyadiisa kala duwan dhismaha dharka bagaashka everything adiga suuqa meel kasta waa xiran yahay sababta qof walbaba way dareemi kartaa khaasatan dadweynaha ganacsatada waa cashuuraha lasoo rogay maxaa leeyahay deked annaga meel kale wax noogama soo degaan dekedii waa aragtay waxaa jira lacaga iska dulsaar ah waxyaala jikabootiyaal iyo waxyaala iska xiga marka oleytinaas markii la arkay waa ganacsatada waa gaduud adiga waxaa diyaari wax lamid ah laga raadinaya waa sii soco weysa ganacsigan si sii soco weysa lacagahan hadda imaaday oo cashuuraha qof walba way diidan tahay dadkaan go-aan midaysan kuwa shaqaysan karaan ama go-aan midaysan kuwa kuwada xiran yihiin bakaarada meesha kala duwanan anaa maray wax sida shala waay wax isheeg wax furan ma jiraan wax furan ma jiraan ilaa dhan waa qab gaari gacanaha miiska ku ganacsanayo dadka kugadayo xataa ba ma joogo ma marka waa xiranaysa waa xiranaysa muuqaalada la baahiyey ayaa muujinaya ganacsatada oo banaanbaxyo waaweyn ka sameynaya wadooyinka magaalada muqdisho sidoo kalena ku dhawaaqaya erayo ka dhanna madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte muuqaaladii ugu horreeyey ee saaka lagu baahiyey baraha kala duwan ee bulshada ayaa muujinaya ganacsatada oo banaanbaxyada wado oo xirtay isgoosyada howlwadaag iyo bakaaraha sheegayna inay gaari doonaan isgoyska sayidka ee u dhow madaxtooyada riddada soo baxyadan waaweyn ee maanta ka bilowday muqdisho ee ka dhanka ah lacagaha baadda ah ee kooxda riddada soomaaliya ay kusoo rogtay bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa lagu wadaa inay sii xoogaystaan waxaana bannaanbaxyada qayb ka ah ganacsatada xoogsatada ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo si isku mid a u diidan baadda cusub ee kooxda xasan gurguurta ay kusoo rogtay mahadsanid walaalka abu xasaan dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda ku sugan soomaaliya aysan ka amar qaadanin kooxda riddada soomaaliya sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda xabashida itoobiya oo ka hadashay xaaladda ciidamadeeda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waxay si cad u sheegtay in ciidamadeeda ku sugan soomaaliya aysan wax amara ka qaadanin kooxda riddada soomaaliya afhayeen u hadlay xukuumadda adis ababa ayaa sheegay in ciidamadooda ay kusii sugnaan doonaan soomaaliya weliba iyadoo aanan loo eegeynin buu yidhi diidmada ama ogolaanshiyaha kooxda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale ninkan ka dhawaajiyay in etoobiya ay xaq u leedahay inay sii wado misena ay qayb kasii ahaato howlgalka ashaada la dirirnimo ay ka wadaan soomaaliya iyo midka la qorsheynayo labada kun shan iyo labaatanka hadalkan etoobiya kasoo shanqiray ayaa kusoo beegmaya xilli kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ay heshiis milatari la gashay dowladda masar xukuumadda abey ayaana midaasi u aragtay khatar weyn maadaama qaahira iyo iyagu uusan ka dhexayn xiriir wanaagsan ayna halkan ka abuurmi karto xiisad hor leh oo ay dhinacyadu fooda isku daraan waad mahadsantaha walaalka caliyare madaxa maamul goboleedka ashaar dirarka isku magacaabay galmudug ayaa markii ugu horreysay ka hadlay hubkii ay boobeen shacabka ku dhaqan degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud alakh marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya ah markii ugu horreysay hogaamiyaha maamulka ashaadola dirirka ah ee isku magacaabay galmudugga ayaa ka hadlay hubkii faraha badnaa ee bishii lasoo dhaafay ay maleeshiya beeleedyo hubaysan ka furteen ciidamo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya axmed kaariyi qoorqoor oo gaaray degmada ballanballe ayaa sheegay inuu bogaadinayo dagaalkii ay maleeshiyaha deegaanka ah la galeen ciidamo ka tirsan kooxda riddada kadibna ay ka furteen saanado hub ah oo laga soo waaridiyay dhanka dowladda xabashada etoobiya qoorqoor ayaa sheegay in hubkaasuu ahaa mid ay soo daabuleen waxa ugu yeeray qowlaysato dambiilayaal ah oo doonayay inay ku ridaan maamulkiisa islamarkaana ay ku hubayaan qabaa'ilada gobolka galgaduudda isagoo weerarayay taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka ashaadola dirirka galmudugga ayuu qorqoor tibaaxay inay tillaabahada ka qaadi doonaan cid walba oo hub la soo gasho deegaanada uu maamulkiisa ka taliyo horta hubkii waxaan reer balanballe ku ammaanayaa waa meesha hubkii masiibada ahaa oo qowloysatadu dalka soo gelisay rabay waddanka in lagu gubo oo galmudugna lagu gubo qabaa'ilkana la iskula diro waa meeshii horta u ka soo galay marka waana meeshii ka shiftay oo tiri halkaa waxaa maraya dhib loo wado galmudug iyo soomaaliba loo wado kuwii hub uruursi iyo xasrad abuur iyo dhiilo iyo dhibaato ku raadinayay dano xukun ku raadinayo dano ku raadinayo garashadoodu saa tustayna waxaan idiin sheegaynaa lagama harina waa la daba socdaa hawshooduna waa lagu jiraa maalin maalmaha ka midna way dhadhabi doonaan isku daygii xumaa ee fashilmay way dhadhabi doonaan dilayna hadalka ka soo yeeray qoorqoor ayaa xaqiijin ah warar horey laskula dhex qaaday baraha bulshada oo sheegayay inuu isagu maleeshiyaha deegaanka ah siiyo xogta hubka laga keenay etoobiya sidaasunuu ku dhacay dagaalkii hiirmadow ee duleedka balanballe wuxuuna dagaalkan sababay dhimashada afar iyo toban qof oo u badnaa maleeshiyaadka kooxda riddada iyadoona gaadiid hu fara badan siday ugu gacangalay dadka deegaanka khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta maamulka ashaadola dirirka galmudug ayaa gaaray meeshii ugu xumayda waxaana la saadaalinayaa inuu isku bedeli doono gacanka hadal hubaysan mahadsanid marwaan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baayo shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadaasi baay mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday saldhigga maleeshaadka murtadiinta maayanfuulka ee duleedka magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalkaasi si aadla looga maqlaya xaafadaha u dhowdhow magaalada wilaayadankeedo ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale kamiin labaad u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo gurmud u ahaa maleeshiyaadkii riddada ee maalin ka hor kamiinka loogu dhigay waddada xiriirsa degmooyinka luuqiyo dowlow ee wilaayadaasi waxaana kamiinka labaad lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta hadda warbixinta warkan waxaa inoo haya cabdiqani maxmed cabdiraxmaan xasan cali iyo xasan ibraahim sheekh isxaaq waa labo askari oo towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaas oo maalmo ka hor lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada bokool mid ka mid ah askartan taabiinta ayaa ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay koonfur galbeed in muddo ah oo uu ka tirsanaa murtadiinta ayaa allah waafajiyey inuu u towbadkeeno wuxuuna wilaayada la soo galay qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta sidoo kale askariga labaad ayaa isna ka mid ahaa maleeshiyaadkii tababarka kusoo qaatay waddanka uganda kuwaas oo qaarkood ku halaagsamay weeraradii xaqa iyo baadilka ku dhex maray wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud askarigan ayaana ka mid noqday tiro ka mid ah maleeshiyaadkaasi oo allah waafajiyey inay usoo laabtaan markii towbada loo qabtay ayay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus anoo magacay leerow cabdiraxmaan xasan cali leerow oo deegaanshiina iyo baydhabo ciidamada murtadiinta yaa ku bahi ilaahay aan ku tawbusheeni wali hati iyo hati ku dembana iniana kishaqey mafadow iniana raha mafadow inilan iyo kumid ahta asalaamu calaykum heer mafadow murtadiinta meeku ku biiray deegaanka leerow weejid ana omay laraayisu baydhabo ha ku tabi weejidkooy dad oo lasi sawiro argay sawirkii isku gali makacaalan askar makacaalan sawiryaalko meel larahaydo baasiya gagamaan laguraaya kacaalay wala ikhiyaani maain madina saasum ogahayna mabagala faneeb bacda askaruwa leeri qaabka siiteena askarka nagadi lanko abdulaayiriso eraanga iyo tashkiili anoo xasan ukrain sheega saagleeraw gobolka bokool dhaladi yaa may baarantay hatukor murtadiin aarantay hudurka ku darami hudura tababarkagal afar biloo ka jiray dadka sagaal biloo ka jireen reeda kuseeday aradu durmay dadka tababaraya ilaanko dhuusay leerayona ilaanko nabri waraa amara nijey haranna ah may baya tababarka ka jirin amar bilo soddon shee may baaraday meeliga ajniga rafaadeen haranaa noogaada marirahagaga jire yoan in nijey yoan afar bilood ituma shan beri yatawbaraka ka jarin meeliha may baarday dabdoranka kamarin dhibaatooyin badan may baarday mereerani rafa ilaahay marshee jira tanaata korkain fiignya ilaahay marsharday sidorna dhibaato laan kamari afar iyo labaatan saa may baarday mahinduraane afar bilood ituma shan beri mudun meelileh roogn emeelina noogaada hamarar nishan afar bilood ameelinakanasnere harasi kowtun noogaada nishan harana huwa meelinisi ubaabanasi amarelahagan jira meelia daflukuray heebtararhe dhinagaasi oo galmudug jeege oo heebtee dhowr bilood toddobaad oo siid koleen baa ka shagayn gabal oo eeldheer leen nijey eeldheerka ilaahay marshaa baarku dignaan reedan inay gabal wargaali leen nijey ugu dambeyn askartan ayaa ka waramay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada bakool iyagoona baaq towbadkeena hawada u mariyey haraadiga askarta murtadiinta ah ee baaqiga ku ah safka gaalnimada alxamdulilah dad muslimiin ah walaaladay ah ehelkay ee garaabaday ah yaankooy dadkaasiitiana gacan furun hayay dhawaayan guriga caakeelakooy walayin beesay beesilisi beesadaasiitiin inaan ka shaqaysido awlaadiin aan ka shaqaysido nafsadayna aan ka maarayo yaa fikradii ka jaray laakiin hata murtadiinta la jaroona ma imbaaqay inay walaalaha muslimiinta meeliyo kooyaan murtadiintana kutagi waleenka baagalahay may baaki odkay dheegayonaykiin dheegan dhati oo inaas kugu dhabbahano ilaahay marshii jiray meeli muslimiinta roonle ka nooladaano taasaan ka baaga tan iyo markii ay ku dhawaaqday kooxda garguurta xamladii ashadalla dirirka ahayd waxaa wilaayaadkaasi koox koox ah usoo gaarayay maleeshiyaadkiisa kuwaas oo iyagoo taa'ibiin ah siyaabo kala duwan loogu soo bandhigay maamulada wilaayaadka dalka mahadsanid cabdiqani xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ayaa si aadaha kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo jubbada hoose aynu ku hormarno yaasir maxmed iyo wilaayada hiiraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaad al ummah ilaa sabiili rashaad oo afar maalmood ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada hiiraan masjidka jaamaca ah ee degmada booqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa lagu qabtay nadwo diini ah oo qayb ka ah xamlada waxaana nadwadaasi bixinayay qaar ka mid ah culimmada wilaayada iyadoona nadwada ay si aad ah uga faa'iidaysteen bulshada degmada booqa qable allah subxaanaه wataعala qur-aankiisa wuxuu nagu leeya watubuu ila اllahi jamiica ayuha اlmuuminuuna lacalakum tuflixuun ilah wuxuu le dadow dhammaantiin towbadkeena oo ilaahay subxaanaه watacaala u laabta waad liibaanaysaan lacalakum tuflixuun haddii la towbad keeno dadku ay dunuubta agelayaan ka towbad keenaan allah subxaanaه watacaala wuxuu noo ballan qaaday inaan markaasi liibaanayno ayuu noo ballan qaaday aayad kale alle wuxuu ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa alkafuur raxiim ilah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala addoommadiisa soo la hadlaya wuxuu le addoomadaydii naftooda ku xadgudbeenow bidunuubi walmacaasi dunuub iyo macaasi naftooda kule xadgudbeen oo dunuubtooda iyo markaasi macaasidu faraha ay ka badatiyow ilaah wuxuu leeyahay laa taqnaduu min raxmat illaah naxariista allah ka quusanina dadka muslimiinta ah waxaa waajib ku ah uu ilaahay ku waajibiyey dhaqannadooda inay wanaajiyaan makaarimul akhlaaq waxa weeyaan dhaqannada wanaagsan dhaqankooda markay wanaajiyaana khayr fara badan ayay helayaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo nebigiisa la hadlaayo wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay baa layidhi nebiyow dhaqan wanaagsan dhaqannadaad way wanaagsan yihiin si wanaagsan ayaad u dhaqantaa buu ilaahi subxaana wa tacaala caaisha radiallaahu canha markii la weydiiyey oo la yidhi nabiga khuluqiisa ma dhaqankiisu muxuu ahaa waxay tihi radiallaahu canha kaana khuluquhu lqur'aan nabiga dhaqankiisu wuxuu ahay qur'aanka bimacnaa qur'aanka ayuu ku dhaqmi jiray marka dhaqankeenna wanaagsan walaalayaal waxaan ka qaadanaynaa qur'aanka ayaan ka qaadanaynaa iyo shareecadeenna dabeecadda waa la yaqaanaaho dadka waxaan dhahnaa hebel waa dabeecad xun yahay ama waa dabeecad wanaagsan yahay miyiga iyo magaalooyinka wilaayadii hiiraan waxaa ka socota xamlada dacwiga ah taasi oo si siman uga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sidoo kale wilaayada jubbada hoose warbixin ku saabsan xamlada dacwiga qaabkay uga socota wilaayadaasi waxaa inooga diyaariyey bashiir muxidiin abu ayman innaga marka haddaan degaankii nahay waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno wilaayada halkani waa goob fagaar ah oo ku taala deegaanka yara oo dhaca duleedka degmada dhobley oo ay xamlada wacyigelinta ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad uga faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta dadweynaha halkan ayaa isaga kala yimid deegaanka yara iyo miyigiisa waxaana goobjoogayaasha ka faa'iidaystay xamlada dac waxaana goobjoogayaasha ka faa'iidaystay xamlada wacyigelinta qayb weyn ka ahaa dadweyne ka kala yimid dhoobley iyo deegaanka diif si ay u xambaaraan awaamirta iyo nawaahidda laga soo qalindaartay shareecada islaamka culimo mas-uuliyiin iyo odayaal ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa qayb ka ahaa raggii mubaashareynayay howsha sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid ah culimaudiinka wilaayaadka ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan kula hadlay fagaaraha isagoona si wanaagsan oo aad u qiimo badan ula hadlay bulshada uu wax u sheegayey ummaduhu sideedaba waa akhlaaq ummadaasi hadday akhlaaq weydana waxaa weeyaan maaragtay dahabat ummadaasi way tagtay akhlaaq iyo qiyim iyo qadarin ayaa dadkan lagu yiqiinay ahluyara akhlaaqa baa islaamka dhaqanka islaamka wanaagga haddaan lagu barbaarinin ilmuhu seeba xaggee u aadaya shayaaiinulinsi waljinni baa meel walba u taagan daroogada deegaanka kala dagaalama gabdhaha muslimaadka si gooniyan oola hadlaya gabdhuhu carruurta ha tarbiyeeyeen diintooda maarteen ha qaateen adduunyadan waa laga tegayaa macno ma laha jidhkoodan iyayna ku ciyaarin baryahan dambe waxaa soo baxay cusuurtan dambe daawooyin la ismariyo la iscaddeeyo waa wax jeebkeeda ka go'an gabadha wayna ku soo bixi doontaa yoom min alayaam waxay bulshadan oo isugu jira rag iyo dumar da'yar iyo duqeey ay si weyn uga dhegnuulaayeen kelimaadka wacyigelinta qodobadii quseeyey xamlada ee laga dul akhriyey iyo dhammaan waxyaabihii lagala hadlay oo si xil dheer oo xigmad ay ku jirto loogu gudbiyey suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan nawah beesha degta deegaanka ayaa isna mikrofoonka kala hadlay bulshada muslimiinta dadka deegaanka reeyara waxaan soo dhowaynaynaa oon qaadanaynaa oon ballan qaadaynaa idamka ilaahay inaan hirgelinno waxyaalihii khayrka badnaa ee faraxa badnaa ee wilaayadu nagala hadashay ee dadka deegaanka usoo jeedisay oo ugu horreeyeen iqaamat salaa salaada in lagu dadaalo iyo hadday si guud dacwada tahay dhammaanteenna ducaad baan nahay iyo la dagaalanka waxyaalaha mukhaadaraadka mukhaadaraadku waxay fasaadiyeen wax alla wixii diinteennii nafteennii maalkeennii akhlaaqdeennii wakhtigeennii mukhaadaraadku waxba inooma reebin innaga marka haddaan degaankii nahay waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno wilaayada la shaqayno soo sheegno wixii xumaan wada maxaa yeelay waa dantannadii waa noloshannadii waa diintannadii iyo akhlaaqdannadii waannu soo dhowaynaynaa dhammaan qodobada la akhriyey shicaarkii ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatiina waan qaadannay allaha fadligii waxay wilaayadu si dardar leh ay ku waday muddooyinkii lasoo dhaafay xamlada dacwiga ah ee dhowaan uu ku dhawaaqay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis waxaana ay wufuudda ololahan wacigelineed ay cagta soo mariyeen deegaano kala duwan oo ay bulshada gaarsiiyeen fariintii loo soo igmaday welina waxaa halkeedii ka sii socda xamladan oo la rajaynayo in uu allah ku anfaco juhuudeeda kumanaan ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waad mahadsantahay walaalka bashiir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu